wararka aynu ka helayno duleedka magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland ayaa ku waramaya in halkaasi uu goordhaweyd ka dhacay shil gaari oo khasaaro geystay wararka aan helnay ayaa waxa ay tilmaamayaan in uu rogmaday gaari ay la socdeen dad shacab ah kuwaasi oo ka ambabaxay magaalada garowe ee caasimada puntland waxaana ku dhintay intii la xaqiijiyay hal qof oo haweenaya sidoo kale waxaa ku dhaawacmay shilkaasi dad kale oo ka mid ahaa rakaabka gaariga la socday waxaana ka mid ahaa dadka ku dhaawacmay fanaaniinta kale ah maslax mideeye iyo sharmabooy kuwaasi oo la socday gaariga rogmaday fanaaniinta kale ah sharmabooy iyo maslax mideeye ayaa maalmahaani ku sugnaa magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland